dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington caawana waxaan idinku hayaa waaba wadafan muusikiiste axmed saalax qaasim oo sheegay inuu xirfaddiisa faneed joojiyey waa maxay sababta barnaamijka ayuu ku faahfaahin doonaa waxaan sidoo kale idiin hayaa anaa leedan lahaa iyo calimaha lilaah iyo laqdabaad ku hadlaysa iyo lugooyaa lahayaabadan ka dhammaanaynin waa hal abuure fu'aad cabdisalaan oo dhaliilay hanaanka fanka soomaalida ee maanta jira iyo sidoo kale fanaanka shariif jeeg oon isagana caawa qaar idinka maqashiin doono fankiisa waa caawa iyo cawayska waxaa barnaamijkan caawa marti ku ah axmed saalax qaasim oo ah fanaan si weyn loogu yaqaano garaacista muusiga weliba muusigun maahee waa fanaan aad u gacan macaanintan ogahay axmed saalax waa wiil uu dhalay fanaanka caanka ah ee saalax qaasim naaji oon filayo inaad intiina badan si weyn u wada garanaysaan oo axmed saalax oo kusoo dhaweynaya marka ugu horreysa o aan ku faraxsanahay barnaamijka caweyska washington in aan caawa kuga casumo inkastoo axmed saalaxow horta si weyn lagugu yaqaano dhinaca garaacista musica oo aad tahay nin aada u gacan macaan oo dad badan ay isla qireen oo toddobaadkii toddobaadyadii lasoo dhaafay barnaamijkan caweys waxaa marti ku ahaa ninaad saaxiiba tihiin cabdirasaaq gaadaco oo aad aad heese badan u garaacday oo weliba xataa qaar ka mid a xataa heesahu qaadaad eryo ku dartay zallawalla iyo kawadanaada marka isaga inaad adigu ku darta unbuu sheega laakiin fasiraad kama sii bixinin wax ma nooga sheegi kartaa ereyadaasi ereyadaasi zalawala waa iska hal hays kulley yani wax macna oo maanta af soomaali lagu fasiri karo oo zalawala macnaha waa erey sawaaxidi af soomaali laisku dara wa yani ereyadii ereyada dhalinyarada ay macnaha markaas kenya ay ku hadli jirtay ahayd laakiin kawadanaada kawadanaada iyo zalawala labadaas ereya cusub marka kawadanaada macnaheedu waxay tahay waa ka wataa macnaha aniga macnaha ruux saafiyaan ka wataa camal mafan anaa ka wata camal waraa waa ka wadanaa camal ciyaalka xaafadda camal kubadda marka la ciyaarayo oo kale iyo marka qof aad u xaragoonaayo anaa kale oo kale anaa kale camal ha waraa markano gaayg waa ka wata camal ha
awe saalax nin cajiibaa tahay waxaad ii sheegtay in fanka aad ka baxday oo aad ka faraxalatay goormaad go-aankaas gaartay walaalay horta in muddaaba fanka hal lug aan kula jiray taasna waxaan runtii waxaan hal lug ula jiray sababta waxay ahayd macnaha kadib markii aan arkay dad badan oo xagga diinta ku weyn oo mataqaanaa matalan wadaadada ama sheekyada ay ka fasirayaan ama ay ka hadlayaan xagga fanka inkastoo fanka sidiisaba aan ugu jirno macnaha mataqaanaa hobby iyo jacayl mataqana waa iska taqaanaa qofba sibuu fanka u galaa maogtahay marka waxaan resultaatihii ugu dambeeyey markii aan helay waxay ahayd macnaha adiga september si lasoo dhaafay ma fahamti waa garta markaasaan waxaan ogaada de markii waxaad ku shaqaynaysay ama music aad samaysay inaysan caaqaba lahayn xagga diin ahaan iyo xagga aqraaba aysan faa'ido iyo mataqaanaa wax kaaga horeynayo aan macnaha dembi ka ahayn aysan ka jirin marka waxaan sidhi this not good inaad kusii socoto ma fahamti amaad kusii jirto waa gartay laakiin muddo dheeraad fanka ku jirtay weliba waxaad ahayd nin fanka meel ka hidaraacayay oo fanaan caana ku dhalay saalax qaasim naaji oo aad heesihiisa loo jecel yahay adigana markii aad fanka soo gashay waxaad noqotay nin muusigiisa si weyn looga helay marka haddaan wax yar dib ugu laabano muddadii aad fanka ku jirtay ma jirtaa waxyaabo aad xusi karto ama aad isleedahay muddadii aad ku jirtay fanka ee aad gaar ahaan aad muusikista ahayd laxamiistan aad ahayd waxyaaba aad ku xusi karto ma jiraa maadaama hadda fanka aad kasii baxayso wallahi fanka maadaama aan alxamdulilahi aan ka baxay muusikada soomaalida matalan anaga waxa waye marka anaga aan qabanayna jiilba jiil baa ka horeeya ama ka dambeeya maogtahay jiilkeena anigaan kamid ahay personalis ahaan markaan ka hadlo runtii waxaan aniga axmed ahaan dareemi karaa dadkuna ay ogyihiin oo rag way faqanaay yani inaan fanki muusigadii aan ku darnay aan casriyeynay aan yani istaahilo fiican iyo yani remix waxa la yihahdo soomaalidii adiga adiga aan ka bixin qabkii soomaalida inaan haddana aan macnaha ku darnay biityo cusub iyo istaahilo cusub iyo designo cusub oo yani uu hadda yani ilan sanadba sanad ka dambeeya fanka wuu sii yalbaxayaa muusigada dunyada way sii horumaraysaa marka waxaan technology technology badanaa soo baxay marka fanka wax badan aan ka bedelnay halkii aan ka qabanay keliya kumayna ekeen wax kaloo zaaid aan kusii darna ma fahanti tusaale ahaan ma xusuusan kartaa ama wax ma ka xusi kartaa tirada heesaha ama heesaha qaar ee aad adigu garaacday aan hortaan la garaacin ama kuwii dib loo cusbooneysiiyey adigu aad muusiga casriga u samaysay walaalay waa badan yihiin ma xasuusan karo tiraday ka bateen tirecoobna kumaanan sameynin runtii waa badan yihiin fanaaniin badanaan u tumay kuwa heesa hore iyo kuwa dambaba iyo kuwa cusubba waxaa kamid ah cabdigaadaca kamid a heesa hadda aad iwadiinayso eryadeedu kamid ahayd zalawala iyo kingiza iyo kawadanaada iyo matalan heestaas waxaa kaloo jirta hees cab ninkay saxafi ciid jaamac batalaaleena isagana u tumay heese badan oo heesahii ugu casrisan hadda dadku ay aada ugu jecel yihiin kamid a heesihiisa oo aan aniga muusigada saaray waxaa kaloo jira himilo oo isagana heese badan ana u tumay oo yani heesaha hadda lagu jecel yahay albanada ugu dambeeyay anaa u tumay waxaa kamid a macdareena kamid a heesaha ay kusoo baxday oo aniga design musicada designka un sameeyay ay kamid tahay way kusoo baxday albumka waxaan ka xasuustaa saaxiibkay maxamed himilo oo diria albumka yidhahdaan diria la yidhahda albumkaas ciid jaamacna isagana ma garanayo wallahi ma xasuusta iyo gaadaco labadaba waa gartay haddaan kula kaftamo he axmed saalax dadka dadka hadda fanka soo galay ama dadka isha ku haya fankii hore fankii dhexe iyo fankan dambe waxay yidhaahdaan fanaaniintii weerar baa lagu qaaday weerar baa soo galay marka fankii baa loogu yimid dhinacay joogaanba maaragtay waa laga yimid oo iyagiyo soo taaganaya heesahoodii la qaadaya laxamiistihiioo jooga muusikiistihiioo jooga waxoodii baa hortooda lagu sisitaa marka waxaan ahayn inay isaga baxaan u banaanaa laydin ihahda
wallahi walaalay waa dhacday ilxumadaas way dhacday waa horta ka xumahay aniga horta kulley aniga taagan iguma dhicin runtii badanaa waxaan dareemayaa dadka heesaha koobiga ku heesa waxay u heesayaan waxa weye jacaylka ay u qabaan ama inay kusoo baxaan qofkaas fanaanka oo ay ka helaan heesiisii laakiin waxaa ka xun ama ka daran in marka matalaqan fanaankiyo taagan ama cabdirasaaq gaadaco taagan ama maxamed salaabano taagan inaad heestiisii adigii aad ogtahay inay koobi tahay inta arooska intaad la timaado labadiina aad ka horgasato asaga waxyaabahaasi wa wa way dhaceen runtii waa wax lala yaabo wey
waa hagaag waxaad weli dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a tabinteeda fiidnimo barnaamijkana waa caweyska washington fu-aad cabdisalaan oo ah nin hal abuuro ah ayaad moodaa in uu si u dhiiragelinayo axmed saalax walow sababta uu sheegay axmed saalax inuu fanka uga baxay iyo dhaliisha uu fanka u jeedinayo fu-aad ay kala duwan yihiin fu-aad oo bal soo dhawow horta caashay baryahan fanku fankii hore ee la yaqaanay ma aha waa garta wuu ka duwan yahay haye maxaa ka cusub waxa weeye horta fanku waagii hore wuxuu ahaan jiray fan dawlad leh oo nidaam leh oo kooxa faneed aa jiray oo maaragtay wuxuu lahaan jiray dee system faneed oo qofka fanaankaa dhan walba laga soo dhowri jiray haye hadda laakiin qof waliba wuxuu fanaan buu iska noqday oo fankiina markaa qofkii fanaanka ahaa hadda samir uma laha wuxuu iska jecel yahay intuu hees cusub uu qaadi lahaa wuxuu iska jecel yahay tu uu dad leeyahay inuu iska jijiido marka fanka dhibaatadiisa hadda aad bay u badan tahay oo markaad hadda wax cusub soo saarto waxyaabaha aada la kulmaysa waxaa ka mid ah wixii baad samaysay markaasaa lagu leeyahay laxamaysta u yeedhiyo laba heesta u raadi iyo ladan baa wakti weyday iyo luuqdiiba iga halowday iyo shaqan leyd ku ahaa iyo jaaniskaa iga igu liitay iyo anaa leydan lahaa iyo calimaha lilaahi iyo laqdabaad ku hadlaysay iyo lugooyaa lahayaabaadan ka dhammaanaynin intaa waxaa kuusii dheer waxaa bilaaban waa haddana wuu mixnad badan yahay fanku waxaa bilaaban markuu faarax tumaayey uu faysal heeska ku qaaday muusikadaa ka fogeed forteen buu xaalku ahaa fartaasaan ku tilmaamay waxba uu fahmi waaye markaasuu kii kale soo boodiy u dhih fanka waan isnaqaaniya ha igu soo fududaanin iyo wallahi inaan feer ku laqsiin buu odhan
haye marka horta caashahay fanku fankii hore ee la yaqaanay ma aha waa gartay marka fanku waagii hore dee wuxuu ahaa fan la dhegaysto oo macno ahaan kuu samayn jiray laakiin hadda wuu ka baxay oo wuxuu noqday uun fanka hadda music baa loo dhegaystaa waa gartay waagii horena waxaa loo dhegaysanay jiray eray ahaan iyo macno ahaan iyo bal waxa qofkani uu ka hadlayo yaa loo dhegaysan jiray haddana music baa loo dhegaystaa inkastoon mar lahaa qarnigii ina dhaafay baan qurbaha yara aaday oo bahalka qaadka aan ku ba'naa markay qaybi dhammaataba mid kale aan qabanayay markaan baan ka ahaa hadba qaarad xisaabi qaahire heesa ka qaad cajalad qaacee saar saleebaan qabadsii qaasin maadan ku tuurin qalinle maadan dhegaysan qamar may cod xumayn qalanjo heesta u daa qaar baa may may ahaa
may mayga may may miyaa ula jeedaa
haa haye malaha kuma bilowna dhinacaasi marka dhankaasi ima bilowne maalin walba waxaad arkaysaa facebook baad arka facebook baad furaysaa waxaad arkaysaa boqol cusub oo maanta soo wada heestay oo oo dadkii aan kuu sheegayan kulahaa jacaylkaa kasoo dacwooday u badan
haye dadkii waagii aan kulahaa jacaylkaa kasoo dacwooday oo camha loo ogaaday ee adaan ku calmaday oon ku caleema saaraye a aan ku odhan jiray oo muxuu jacaylku ka soo sheegtay muxuu ka yidhi waa kii dee jacaylku kasoo dacwooday yii dadkan soo calaacalay bal codkayga gaadhsiis oo kii lahaa a waa tii beri hore aan ku tuurnay haa marka waxa weeye dadkii baa horta hadda fanka waxaa fankii isagoon maanta jaranjar loo soo mara lahayn oo waxba lahayn qof waliba wuu iska soo heesay marka qof waliba meelshii buu iska soo geliyey heestii lama soo tafatirin macna ay kuu samaynaysa heestii markaad dhegaysatay ma garanaysid marka hadda waxaan umalaynayaa fanka inaan bendi baan gelinaynaa ilaa iyo muddo suspend ilaa iyo balintu ba- balintu ka baxayo ha
qaybtan ugu dambaysana caawa waxaa barnaamijka caweyska washington marti ku ah fanaanka shariif jeeg magaceyga waxaa la dhahaa shariif maya cusmaan nuur maxamed cabde wow shariif maye cusmaan shariif maye cusmaan intaasaani ugu filan inta kale waa kaydinaynaa aye shariif jeeg kusoo dhawow marka hore barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a waa soo dhawaaday caasho cuud qul cambar waa tahay inkastoo sinaan u kala fognahay sinaan isugu soo dhowna si waa u kala fognahoo laba gobol aan kala joognaa oo diyaarad ma ahane si kaloo laisugu gaaro ay qaadanayso saacado badan aad iyo aad boqol kiiba boqol haddana waa isku dhownaho maraykanka haddana isla joognaa maraykankaan isla joogna waa is maqli karnaa aad iyo aad aad iyo aad.
waana isku soo booqi karnaa problem ah waa gartay horta waxaad ii sheegtaa eh, waxaad ka mid ahayd fanaaniintii soomaaliyeed kooxdii Aad.
kooxdee ka tirsanayd waxaan ka tirsanahay kooxdii oo la dhihi jiray libaaxyada maawiliska banaadir iyo kooxdii kaleba oo isbahaysiga fanaaniinta banaadir holada waa berina waa la shaqey jiray wada shaqeyn baa naga dhexaysay waayo eh, xidid baan ahayn oo maaragtay meesha waa xariir weyn baa naga dhexeeyey nin badanaad ahayd marka ha waxbaan usuubi jiray hataa markii octoobar iyo luuliya la gaaro maaragtay ah waxaan uqaban jiray fanaaniinta waxaa dabaar waxaan lahay dabaarka fanaaniinta oo sare ayaa la dhihi jiray dharka oo barnaamijyaalka markay safraayaan ama markii oo xaflad la dhigaayo dharkaa lagu suubi jiray dukaama wow marka qandaraaskaasaad Marka- qaadan jirtay qandaraaskana waan ka qaadi jiray marka cid kale lama sii jirin ninka fanaankaa la siiyaa la dhihi jiray kolliga aynan fanaaniinta markaas dad isjecel oo maaragtay oo iswalaabsanayo oo isku duwan baan ahayn waa garta ka sokow in qandaraaskaas een, fanaan ahaan lagugu siin jiray waxaad ka warantaa markaan usoo noqono dhinaca fankaaga gaar ahaan kooxda libaaxyada maaweliska banaadir wax badanaan maqlay ilahyada ka dhagaysan jiray aad iyo aad kaalintaada maxay ahaan jirtay si gaara kaalinteeda waxay ahayd horta jilaaye waxay ahayd actor markii kalena waxaan isku bedelay fikradii sharif jack ereydii doctor rafi waxaan aan alifi jiray eh, sheekooyinka sembi axdii arina aan la ogeen waxaan alifi eh, riwaayad kale ladhaaho ninkaaxi gabadhii naxtana ka dambaysi waxaa alifi eh, maxkamadda jaceylka waxaan alifi aniga iyo maaxi mid ladhaaho maaxi muraadi weliyo waxaan alif riwaayada ka hari weyse oo ku haysata hashageel hashageel hoorka saraay hunguryahaysata waxay hoos ku yaal hamigeeda ma siise taas waxay ahayd tii ugu dambaysay oon tiyaatarka kusoo xiro wallahi ka hari weyse oo ku haysataa marka ujeeda waxay ahayd oo last name waqti oo waqtigii kacaanka markiina waxoogo yar oo burburaya maaragtay marka ujeedan ka watay ujeedadii laakiin waa laga soo dhexgalay riwaayadda waxaan dhigay markii dagaalada dhacay waxaan rabay dagaalada ka hor inaan dhigo anigu marka waxaa iga soo dhexgalay socdaal iyo sir jaceyl baa iga soo dhexgashay tiyaatarka waa gartay laakiin een, nin jilaa ah inaa ahayd unbay dadka inta badan ku haystaan laakiin riwaayadahan aad sheegayso dhan ma fikradda aad keentay mise fikradda iyo isku dubridka waxoo dhan adaa lahaa sheekada sheekooyinka ayaan samey jiray anigu waxaan xariif ku ahay aniga iyo dad fara badan aan oo sheekooyinka mar markii hataa sheekooyinka dadka qaarkooda noo keensadaan hataa annakaa falanqay jirniyo sheekadii oo dhan waxaa laga soo saari jiray sheeka oo dhacday oonam arkin oo dadka nafsirkooda kuriyaaqaayaan oo run loo ekaysiinayo oo run loo okeysanay hataa waxaan dhigay hadda markaa lasoo qaxay hataa ee- ee dalka yemen waxaan ku dhigay markay foolataya facshirkii la ogaaday iyo waktigii oo xaggeed noo wada
waa gartay En- inta badan dadka waxaa laga yaabaa ruwaayadaha in ay aad ugu gartaan heesaha ku jira bal haddaad qaar naga xusuusiso en, ruwaayadahaasi aad samaysay gaar ahaan maxkamaddii jaceylka oo kale ruwa heesaha ku jira maxaa ka mid ahaa wallaahi maxkamadii jeceelka hees waxaa ku jiray oo waxaana haysay si allahu naxariista ee faadimo qaasin hilowle magaasi waxaa haysaya axmed naaji saacad ee waxaa ka haysayeen wiilkoo kale asiga maxamed cabduul iraaho marka wakti dheerna waayo muddo dheer tan ani hadda kaga hadlayo laakiin tan dhadhow waan xasuusan karaa heesaheeda
kuwa dhow dhowaa kuway markii dagaalada kadiba ma Eh, tobankaa sane dagaalada u kadib dambeeyey ma dagaalada dagaalada intii la gaarin aniga waxaan tiyaatarka horta kusoo xeray sharaxii la tumayo sheeka ka dambeysa Mm, mahal abuurkaa lahayd maxaa maya filinka filinka maaragtay qayb weyn baan ka qaatay actorna waa ka ahay aniga iyo fayni sheekh daahir baa ka shaqeynayni Eh, waxaan ka shaqeynaya markii oo riwaayada la dhigayna maxamed ikar jesto allah u naxariiste magarati marka dambana waxay ahayd zahruuja iyo xaaji ikar leib iyo aniga iyo fayni sheekh daahir iyo kaltuun iyo luur jeelaani oo hawar matalayso Eh, sharif baldoos oo oday matalaayo magasi shiikhamayo nin la yihaaho mataqaanid adiga oo malena sheekhmayow halaag
ako like hadda shikmiyo halaag yaa la dhehayna sida odaygu waa duqoowi oday oo duqoowi u dhaqday magaciisa waxaan hadha tiri shiikhamiyo cali aa la yidhaahaa halaagga u diida waa diidaa
Ya, sheekadaas maree maceed maxaa loo dhihi waaya marka riwaayada oo taariikh lahay aayeen makasi marka haddii aan la xasuus ahaan loo duuduubi lahay filimanka kuwaas oo kale wax weyn bay naqalahayn maanta laakiin anaka waxa waa iska orod taariikhdayna ma ma ma mana la qoraynin waa la qoraayey laakiin haddii la qorana meel cidlaa la iskaga dhaafay En, waxaan rabaa marka inaad bal wax naga xusuusiso en, ruwaayadaha aad ka qayb gashay iyo kuwan aad ereyadooda lahayd iyo isku dubiritooda heesaha ku jiray bal horta kuwa waxaan waxaan kusoo xasuusinaa gacalkii maxaa kala geeyey maxaa gacalkii kala geeyey Ah, gabay waxaa jiray oo layidhaaho adeerkay ah, adoogay geedi adeogay waxaa waa adoogay ah, gaafsha macuu adeerkay geedi warfaac gacalkii ka dhexeeyay adigaa kala geey walaashay geniyey saaxiibkii garabkay gacalkii ka dhexeeyay adigaa kala geey labadii guriyood isgargaari lahay gacal weyn u dhexeeyna adigaa kala geey gacalkii iyo kaadana adigaa kala geeye goonna aad tahay gelinkaada aroorse gurigayga ka guur
maxaa m- maxaa laga wada marka guud ahaan ruwaayadda iyo iyo wallahi iyo waxaad riwaayadda waxay moodaa ahayd gacalkii maxaa kala geey tan hadda dhacayso maanta gacalki waa kala guuri waa ujeedaano aad iyo aad waxbaa la suubinayay waxiina jaa waaba sooba baxeen waa lasi arkaya miya wax kasta oo la sameeyey waa loo jeedaa maanta
goor badanaa guri barwaata noo gogoshe noo gogoshe maxaa gacankii kala geeyay maxaa gacalkii kala geeyay gacalkan adduun waa ku daboobaye kuulkama gaarine gacalkaan adduun waa ku gaboobaye guulkama gaarine guulkama gaarine gibilkee jamaal waa kutee guulkama gaarine
heestaasi maxaa gacalkii kala geeyey ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka cawayska washington ee caawa intaan mar kale kulmayno dhammaanteen nabadgelyo gabilkayda maan waa gutee guulkama gaarine ma gaaraysidee dadkii kaa kuweyn waa laga gaarsadaa ma gaaraysidee dadkii kaa kuweyn waa laga gaarsadaa waa laga gaabsadaa goobtaada meeheen waa laga gaabsadaa gool badanaa guri barwaaqa noo gogoshee noo gogoshee maxaa gacalkii kala geeyay maxaa gacalkii kala geeyay kala geeyay kala geeyay